muqdisho sannadihii ugu dambeeyey waxaa ku soo kordhayay dhismayaal cusub oo isugu jira magaalooyin dhammaystiran goobo ganacsi oo hoteella ay ugu horreeyaan iyo guryo deegaan loogu talagalay waxaana barbar socday sare u kac aan horay loo arag uu ku yimid dhulka caasimadda boosaska magaalada muqdisho qaali ma wada aha ee waxaa jira aag laysla yaqaano oo hadda qiimaha la siisto uu ka badan yahay konton jibaar intii lagu kala iibsanayay muddo aan fogayn ka hor sida uu tilmaamayo mid ka mida ragga dhulka kala iibiya oo door biday inaanan magaciisa xusin magaalada muqdisho dhulka ugu qiimaha badan oo u qaalisan wuxuu ku yaalaa wadadan layidhaahdo maka almukarama number afar ilaa zoobe ilaa banaadir wadadaas dhulka saaran ugu qiimo badan waxay ku xiranta hadda cabirka uu yahay marka waa qiimo zaa'id ah oo hadii dadka aan ogeyn loo sheego la yaabayaan
inkastoo goobahaasi ay ku badan yihiin fariisimaha dowladda xafiisyada hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudahaba haddana waxaa soo labeeya qiimo ahaan suuqa bakaaraha oo hadda la dhihi karo kamaba jiro dhul bannaan oo la kala iibsado laakiin guryaha ku yaalla aanu goyn karin qof aanu jeebkiisu aad u buurnayn haddaba maxaa keenay sicir bararkaasi xadkiisii dhaafay iibka dhulka wuxuu ka mid yahay sidiisaba maalgashiga dalka mar kastana wuxuu ku xiran yahay abukaate maxamed axmed khaliif waa xogayaha guud ee nootayooyinka gobolka banaadir waxaanu si dhow ula socdaa sicirka iyo kala iibsiga boosaska muqdisho haddii qalalaaso iyo rabshado ay imaadaan iyo dagaallo iibka dhulka wuu ya wuu yaraanayaa haddii xaaladdu fiicnaatana wuu kacayaa marka waxaad dareemi kartaa mar kasta iibsiga dhulka wuxuu ku xiran yahay xaaladda markaasi jirta iyo circulationka lacagta oo ah ayadana ka qayb qaadata kicitaanka iyo fariisiga dhulka
khubarada aqoonta ula dhaqaalaha waxa ay sheegayaan in qiimaha dhulka lagu kala iibsado oo mararka qaar malaayiin dollar cagacageeya uu yahay mid afka uun lagu barariyey marka dhabta loo soo dhaadhacana aanu jirin sicirkaasi iyo wax u dhow toona waa kan brofesor yaxye sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan ku sugan magaalada muqdisho waa dhab in muqdisho qiimaheeda uu ka sarreeya xataa wadamada horuu maray marka la yidhaha dhulka laakiin qiimahaas waa qiimaha loo yaqaano sicir naanaysaha waaye sicirka runta ma aha oo dhul qiimaha lagu sheegaayo jooga ma jiro afar jibaadis dhul ayaad uga gadan kartaa ama washington ama barlin aad uga iibsan kartaa marka qiimahan waa qiimo naanaysa ee labada dhacba ka gadaayo ka laga gadaayaba psychology ahaan muddo ma aha ilaa toddobaatamayadii waxay ka horreeba dhulku qiimihiisa afkaa lagu gaarsiiyo meeshaas
marka laga soo tago nabadgelyada goobaha uu qiimaha dhulka ku yaallaa cirka ku shareermay oo lixdii sano ee ugu dambaysay ka soo raynaysay waxaa jira arrimo kale oo sii kaabay in dhulku uu qiimo gaara ku yeesho guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna magaalada muqdisho waxaana ka mid a inta badan soomaalida oo aan aaminsanayn in ay bangiyo lacagtooda ku kaydsato dhulkuna uu kaalintii baanka qaadanayo sida uu faahfaahinayo mar kale brofesor yaxye sheekh caameer sababo kale oo kaabayaa jiro oo ah lacagta masala haddaad haysatid inflationka waxyaabaha looga fakaro waxaa kamida looga badbaadiyay badanaa lacagaha akaashka dahabka iyo dhulka ta labaad soomaaliya hadday lacag helaan ma jiro sharisk lasoo iibsado iyadana totally maka jirto soomaaliya hadday jirtana xataa ma aaminayo ma yaqaan lacagta dhulka ayla jirto kule dhulka lagama qaadan kara ma iga dhumaa meeshiisu ku alaa berrina wuxuu aaminaa inuu qiimihii ka badan ku helayo marka inta kalea laga dhaadhacsiiyo maskaxiyan real value dhulka oo xamar ku yaalla qiimaha lagu sheegaya weligiis ma joogo mana naqan kariyo marka aad si hoose ula sheekaysato dadka caadiga ah ee xamar ku nool waxaa eedda ugu weyn oo ay dhabarka kaga ridayaan dowladda oo aan iyadu lahayn awood ay ku xakamayso sicirka guud ahaan badeecadaha dalka ka sakow ay sidoo kale korarkan aan horay loo arag ee ku yimid iibka dhulka dusha ka saarayaan ragga kala gada ee ay soomaalidu dallaalka u taqaano sababtuna waxa ay tahay in mar walba uu kordho sicirka boosku ay la kordhayso lacagta dallaal ahaanta loo bixiyo sidaa daraaddeedna ay qiimaha abuurayaan si xoogaaga adeega ah ee kala iibinta dhulka ay ku helayaan uu u siyaado laakiin iyagu eeddaasi waa ay iska fogeeyeen arrintaasi sax ma aha suuqa waxaa xukuma hadba xaaladda dalka markaas ka jirta in kusoo kordha ama haddii siyaasaddu ay qasan tahana waxbaa waxbaa waxbaa waxbaa dhilmaayo haddii xaaladdu acay tahana ama la ficnaadana ma degan tahana waa sicirku wuu iska ficnaadaa waxayna ku xiran tahay hadba kaashka si kaash loo helo haddii magaalada kaash soo galo oo oo had meelihii wax ka imaan jirin ka yimaadaan dadka qof kasta waxay raba dhulou gataa marka madax ha ahaado qof caadi ha ahaado ganacsada ha ahaado marka kuma xira dilaalku wuxuu u baahan yahay isagu inuu xirfadiisii ku goosto rabaa wax ma bedeli karo waxna ma kordhi karo
sida dhaqaalayahanadu ay sheegayaan marka badeeco sicirka ay u qalanto mid aad uga sarreeya la saaro aalaaba ma socoto amaba suuq ma hesho sidaasi si ka beddelan dhulkan in ka badan sagaashan boqolkiiba lagu kordhiyey qiimihiisii caadiga ahaa si aada ayuu u gadmayaa iyadoo taasina ay sii dhiirigelinayso in halkiisa lagu hayo haddii aananba si joogta ah sare loogu sii qaadin dadka caadiga ah ee ku dhaqan muqdisho waxa ay rumaysan yihiin in ganacsatada aadka u bulaashay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda iyo qurba joogtu ay yihiin kuwa dabkaasi huraya basiinka ku sii shubaya waa kan xuseen sandheere oo ka mid ah dadka reer xamarka ah muqdisho marka waxaan dhihi karnaa dee dadka qaaliya waa ganacsata kow waa labo waa dadkaas mas-uuliyiinta dowladda u badan mas-uuliyiinta dowladda waxa ku kasba ku qasbaya waxay tahay dee meel kale ma digana waxay digan yihiin magaaladii degmooyin yar laga digan yahay magaalada naftirkeedan lawada deganayn oon laisku aamini karin marka sidaas awgeeda magaalada qaali noqotay waxaa sabab aan dhihi karnaa laakiin waa labada waxaa arrintaasi xaqiijinaya abukaate maxamed axmed khaliif xogayaha nootayooyinka gobolka banaadir isagoo tilmaamaya in dhulka ku yaalla goobaha ugu qaalisan ay iibsadaan ganacsato waaweyn oo isugu jirta kuwa gudaha ah iyo qaar kaloo qurbaha ka tegey si guud markaan ka hadlayno qurba joogta iyo number culus ay ka yihiin iibsiga dhulka ganacsatada waaweyn sidoo kale laakiin dhulkan hadda aan ka hadlayno ee faras magaalaha ee waaweyn waxa u badan ee iibsada waxay u badan yihiin ganacsato isugu jira kuwa dalka jooga iyo kuwa qurbaha ka yimid labadaas ayay u badan yihiin dhulkaas waaweyn dadka iibsada dadka iska caadiga ahna waxay u badan yihiin dhulkan ku yaalla muxuu ahay hareeraha iyo daafaha magaalada muqdisho sida uu qabo brofesor yaxye sheekh caamir sare uu ka caasi xooggan ee dhinaca sicirka dhulka mashaakilka bulshadu ay ku qabto daboolba ma saara oo waa in dadkii uu jeebkoodu yaraa ay daawadayaal iyo markhaati uun ka noqdaan kala iibsigaasi hase ahaatee waxaa jira dhibaato kale oo ay dadka soo iibsadaa ugu dambayntii la kulmi karaan laba dhibaatuu keena mar haddaba lacagtaanoo meel kale investment looga dhigi lahaa ayaa dhul lagu aasay taasi dhibay keene bisina marka qiimaha dhulka oo hoos ku hoos usoo dhaco dad badanaa marka lacag ku weynaya weliba dadkii ugu dambaysay oo oo lacagta badan ku yihiin
sicir bararkan lixaad kale ee guryaha iyo boosaska bannaanba kuma koobna marka la iibsanayo ee waxa uu sidoo kale saameeyey dhinaca kirada aqallada deegaanka iyo goobaha ganacsiga gaar ahaan kuwa ku dherarsan amaba ku dhow waddada dheer ee isku xirtay isgoyska banaadir ilaa laga gaaro xeebta liido marka laga soo tago guryihii horay ugu yiilay oo intooda badan la naashnaashay waxaa laga taagay dhismayaal dhaadheer oo qaybqayb loo kireeyo marka qiimaha dhowr sano ka hor lagu ijaari jiray loo eegana waxaad dareemaysaa sare u kac aan ka yarayn toban laab sida uu xusayo mid ka mida ragga dhulka kala iibiya sidoo kalena wax kireeya oo magaciisa qariyey hadda waxaa soo kordhay noocan apartmentska ah inkastoo sharcigii iibsiga oo apartmentska anaga ausan dhulkeena ka hirgelin oon laga aqoonin shuruucdiisii wax ka dhiman yihiin laakiin hadda waxaa bilaabatay in inta guri la dhiso boosa la dhiso lix biyaano sideed biyaano toban biyaano la kireeyo waa la kireeyaa marka kun iyo jijabaa lagu kireeya kun iyo xoogaa lagu kireeyaa qayb apartment qayb halka qayba dadka aan dibadda ka tegin oo xafiis dowladeed aan ka shaqaynin dhaqaalo buuranna aan lahayn waxay ku qasbanaadeen in ay u barakacaan xaafadaha ku yaalla daafaha magaalada maadaama sida uu xuseen sandheere oo deegaanka muqdisho ka tirsan sheegayo qiimihii kirada guryaha lagu qaaliyeeyey taas waxaa weeye waa qurbajoogta qurbajoogtu waa imaanayaan magaaladay imaanayaan laba bilood buu fasax u imaanaya saddex bilood buu imaanaya saddexdii bilood guriguu kiraysanaya gurigaas kiradiisa ma fiirinaayo maxaa meesha yaalla ma dhaha inta la yihahdo u dhiibaya marka maalinba koray usii socotaan marka dadkii waxaa meesha ku dhiban oo localka ahay meesha deganaay oo bulshadii qaybaheed hooso baa waxaa weeye magaalada inay banaanka uga baxaan oo maxaa la yihahdaa duleedka magaalada ay degaan ay ku qasbaan iyadoo dadka qaar ay ka cabanayaan siyaadada qarashka kirada guryaha ayaa haddana marka la qiimeeyo lacagta qofkii booska iibsaday ee guriga ka dhisay ka baxday waxaa muuqanaysa inaysan jirin wax dheefa oo uu qofkaasi lacagta ijaarka uga soo xaroota ka filan karo tobanaanka sano ee soo socda sidaasi waxaa qaba brofesor yaxye sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan la soo shaqeeyey baanka adduunka sabus dhuulaan laba milyan ka bixisay laba milyan oo kalena waa ku dhistay kiraa lagaa galay guri kasta ee xamar kira loogu jiro lacagta lagu dhisa wuxuu soo celi karaa ugu yaraan marka uu soo daqsado soddon sano ilaa konton iyo shan sano inta udhexayso oo lacagta gudaas lagu dhisa dib uu soo celi karaa haddii kiradiisu yartaana ku dhufo kharajka fiiri haddii kira badan lagaa siiyana fiiri lacagta muddada kuusoo naqale ma jiro guri xamar laga dhisay laga dhisaayo oo inta la kiraya labaatan sana kugu soo celi karo lacagta kaa gasha waxa keligo laysku haleynayo waa arbaa qof beri kaa gadataa marka halka jaanin soo jira waaye asigaasna hal mar isbedeli karaa wax laysku haleyn kara suuqyada ma ah
marka laga soo tago sicirka waxaa sannadihii lasoo dhaafay jiray jahawareer iyo isqabqabsi badan oo ka jiray dhinaca dhulka hadda waxaad mooddaa in arrintaasi ay soo yaraanayso kadib markii dadku ay ku baraarugeen inay waddada sharciga ah u maraan kala iibsiga hantida maguurtada ah oo ay guryuhu ku jiraan waxaana iibsadaha iyo iibiyuhuba tagaan xafiisyada arrimahaasi qaabilsan oo nootaayada loo yaqaano kuwaasoo sida uu abukaate maxamed axmed khaliif xogayaha guud ee notaayooyinka banaadir sheegayo si feejigan u hubiya waraaqaha hantida lagula kala wareegayo
xiliyadan dambe oo dawladda laga cabsooday aysan jirin waxaa badatay bugtii iyo waxyaalaha muxuu ahay farsamada ah oo la sameeyo taasina nootayooyinka dadaal fara badan ayay ka sameeyeen muxuu ahay hubinta xagga dukumentiyada iyo qofka naftirkiisa in la hubiyo marka horeba waxaa laga soo bilaabaya dukumentiga intaan la fiirin waxaa laga soo bilaabaya in qofka marka ugu horreysa la hubiyo qof kastana aqoonsiga uu wato iyo baasabor iyo wuxuu leeyahay ayaa lagu lifaaqaa mararka qaarkoodna waxaa lagu xiraa muxuu ahay damiinumaal
guud ahaan magaala madaxda soomaaliya waxaa ka jira horumar la taaban karo oo dhinaca dhismaha ah waxaana sannadkii lasoo dhaafay warbixin lasoo saaray ay muqdisho ku tilmaamtay magaalada labaad ee dunida ugu korista badan leh